shacabka ku nool magaalada jowhar ee caasimadda hirshabeelle ayaa si weyn usoo dhaweeyey bilaabista diiwaangelinta doorashooyinka tooska ah ee qof iyo cod taasoo maalintii axadda ahayd ka bilaabatay magaalada jowhar dadkan oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in rajo wanaagsan ay ka qabaan in nidaamkan uu horseedi karo in laga gudbo nidaamka ku salaysan afar dhibic shan waxaana ay tilmaameen inay tahay arrin wanaagsan in qofku uu isagu codkiisa wax ku doorto shada qof iyo cod salayda afur jowhar waa arrin lagu farxo shakhsiyanna si goonihan ugu faraxsanay waayo marna waxaa dadka oo la eedaynaya oo layidhaha afar jeeblayaalka odayaasha aan ka soco waayna cabdiya jeceliin iyo hebelay watana lala dhihi jiri nin walbow la emow aqoontaada furfurnaantaada nasiibkaada la emow taas waxaan leeyahay musharaxiinta waxaan waa dhammaatay madaxweynaha hirshabeelle cali guulaab xuseen waxaan ugu mahadcelinaynaa inuu ka daafuro diiwaangelinta kaarqaadashada shacabka dhammaan waxa ugu baqa inay soo doontaan kaararka ay isdiiwaangeliyaan
ayaa doorasha ugu dambaysay waxaana ka mid ah dadka codeeyey oo degmadan juuro codka ka dhiibtay aan ka mid ahaay marka kontay dhowr sano kadib in doorasho qofii cod la qabto waxaan u arkaa guul weyn oo la gaaray iyo tilaabo horumar leh oo hore loo qaaday aan u arkaa doorasho qofii cod ah waan soo marnay haddana waa joognaa ilaahayaa manaa cumrihaadna siiyey waa joognaa waxaan usoo joognay doorasha qofii codda in la qaado oo saf la galo la codeeyo gacanta seejaleyska mariyo oo aan fuqaynin oo ninka inta isku soo dhaqmarnaad oo codeeyo inuu codeeyo diidaysa ayaa jirtay marka doorashada waxay leedahay habraaca loo maro ee qofka in la diiwaan geliyo kaararkiisa codanta la siiyo markaasna meesha basuunaha manaa ka codeehayana la geeyo oo safka galo codeeyo wuxuu xaq u leeyahay in la doorto iyo in wax doorto xaq u leeyahay shacabka herjoor waxaa baaq ugu jiraa inay guryaha ka soo baxaan kaarka codbixinta ay qaataan ninkii ayaga ay rabaan codkooda manaha ku soo saartaan gacantooda ku ciilbeeraan bixintaa ka bilaabatay jooher aadaan ugu faraxsanahay waa soo dhoweynaa qof codkiisa iyo xornimadiisa oo ku ciilbelaa intaasaana anfacayso waana soo dhoweynaa aadaan u taageersanahay shacabkana waxaan baaq ugu diraa inay isdhowaan geliyaan ay cod bixiyaan oo qofay raalli ka yihiin ay la yimaadiin
dowladda federaalk soomaaliya ayaa ku adkaysanaysa in ay dalka ka hirgelin karto doorashooyinka tooska ah ee qof iyo codka